weerarkan inta laog yahay waxaa ku dhimatay afar ka mid a dadkii rikaabkii saarnaa baskaasi ka safrayay magaalada mandheera una sii socday magaalada nairobi xilli dabley la aaminsan yahay inay ka tirsan yihiin xarakada al-shabaab u galeen inta u dhexaysa deegaanka banisa iyo sarmaan oo countiga mandheera ka tirsan gudoomiyaha countiga mandera onesmaiskiada khadka telefoonka aan kula xiriiraya waxa uu ii sheegay in haatan uu ku jiro shir kaasoo looga wada hadlayo xaaladda deg deg ee dadkaasi lagu soo qaadi lahaa iyo weliba dhaawacyo halkaasi yaalla balse waxa uu sheegay inuu ila hadli doono oo keliya markay soo gunaanadaan howlgal uu sheegay in ay deegaankaasi ciidamada ammaanka ay ku aadayaan dhab ahaantii lama xaqiijin karo tirada dhabteed baskaasi ku dhaawacantay balse dadka deegaanka v o e da ay la xiriirtay ayaa waxay sheegayaan in shan ilaa lix qof ay ku dhaawacantay warar rasmi oo lagu kalsoonaan karane ilaa iyo haatan kama soo baxayaan deegaankaasu ilaa iyo saddex boqol oo kilomitir u jiro khaadka telefoonkuna deegaanka uu yahay mid khafiifa in la helo kooxda al-shabaab dhacdooyin sixig oo ka geysanaysay gobolka waqooyiga baryadalka kenya waxay beegsanaysay basaska noocaas oo kalea ee inta badan ka kala goosha magaalooyinka waaweyn ee gobolka waqooyiga baryadalka kenya gaar ahaan deegaanada inta badan sinta u saaran xuduudda dalkani kenya iyo soomaaliya dhacdo hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka dalkani kenya ayaa sheegay in guud ahaan gobolka waqooyiga baryadalka kenya qaybo badan oo ka tirsan kooxda al-shabaab ay gacanta ku hayso culeys fara badan oo deegaankan ka jiran haatan uu keenay in macalimiinta iyo dhakhaatiirta gobolkan ay isaga baxeen maxamed faarax shire v o a garisa